bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnamanku doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhawiyasinhayta dhegaystayaal shirkii hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo la filaya in saacadaha hadareer si rasmian ku furumaa caasimadda soomaaliya muqdisho madaxda howlgal ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ka sameyn deegaano ku tirsan gobolka gedo ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku qayb galay shirlan ku hadalhaya ururka argagixisada daacish oo ku dhihi magaalada rooma ee dalka talyaaniga maamul goboleedka galmudug oo faahfaahin ku bihi dagaal ku dhiya deegaan laka magaca wisil ee ku tirsan gobolka galgaduud iyo maamul goboleedka hirshabeelle oo shay inta ku qayb galaan shirka wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho ku furma doona may ku wada hadleen hogaamiyaasha may ku wada hadleen guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland maamul goboleedka puntland oo fuliyey tirada inka badan ay ti oo laku xukumo dil toogasho oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal weliba ku mid aha diyaarad daroonise oo leeta dowladda maraykanka iyo laku duqeeyay meelkumadda iraaq maalin fayla dhegaystayaal weliba duhurnimo eedawa taariikhda milaadigan weliba ee kabeeganta labaatiyo toddobada bili lixaad sanadkii lamaada kun labaatiyo kowka intaasi welibahana qodobadii warkaana duhurnimanka door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal saacadaha hadareer iyo weliba la filaha in caasimadda soomaaliya ee muqdisho shirunka dhexeeya hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaar iyo xukuumadda federaalka soomaaliya ku furama caasimadda shirkaase iyo weliba kabeegamay kureed markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble casuumaadan fadiyay dhammaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkii walalan ku hadli doona weliba warbaahinta la wadaagay maxamed ibraahim macalim uu afhayeenka xukuumadda soomaaliya
shirka golaha wadatashiga qaran ee dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka maanta ayaa la filaya inuu bilowdo waxaana laysugu imaan doonaa halkii shirarku ay ka dhici jireen afisione madaxweyneyaashii oo dhan way yimaadeen waxaa ka maqan oo keliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo isagu hadda safar ugu maqan dalka turkiga marka intii kale way joogaan shirkana insha allah wuu bilaaban doonaa ra-iisul wasaarahana shir guddoominaya waxaad og tahay in toddobiyi labaatankii mi heshiis ay gaareen madaxda soomaaliya halkan marka maadaama bil hadda ay kasoo wareegatay waxay rabaan in laysaga waramo wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin oo lays waraysto marka madaxdu arrimaha siyaasadeed iyo doorashooyinkan lagu maaragtay qorsheeyey sidii ay u dhici lahaayeen iyo haddii ay jiraan caqabada ku gadaaman iyo waxaasoo dhan ayaa maaragtay laga wada hadli doona haddii abaydno aada iyo aad horta hawshu way socotaa inkastoo waktigii la filayay inay hawshan si aada loo dardargeliyo ay ku qabsoonto haddana may dhicin waad ogtahay guddiyo ayaa laga hadlayay oo arrintooda wakti ay qaadatay sidii guddiyada cawashadu ay ka taagneed loo ogaan lahaa kadibna markii lasoo saaray oo haddana banaanka la keenay dadka markaa tuhunka uu ku jiray ayaa haddana waxay noqotay in la bedelo waktigay qaadatay marka waa garan kartaa meel guddi dhisnaa boqolkiiba afartan ama in ka badan la bedelay oo guddi cusub lagu bedelay
dhinaca kale maamul goboleedka hirshabeelle iyo weliba diidanta ku qeyb gala shirka magaalada muqdisho ka furma doona hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya faahfaahinta warkun waliban infire maxamed cabdiraxmaan cali qoraal ka soo baxay maamulka hirshabeelle ayaa lagu caddeeyey inaysan qayb ka ahayn shirka golaha wadatashiga qaran ee dhowaan ku casuumay ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir war ka soo baxay madaxtooyada hirshabeelle ayaa lagu shaaciyey in sababta maamulka hirshabeelle uu u qaadacay shirkaasi ay tahay inaan lagala tashan sidoo kale maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in wixii kasoo baxa shirka madasha qaran aysan qusayn maamulka hirshabeelle uuna dhowri doono fulinta heshiiska toddobiiyo tobankii sebtembar iyo kii labaatan iyo toddobadii meeyi ee saxiixay magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka maqan dalka isagoo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa dalka turkiga magaalada muqdisho ayaa waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada dalka marka laga reebo madaxweynaha hirshabeelle oo maamulkiisa qaadacay shirka kuwaasoo u tagay sidii ay uga qaybgali lahaayeen shirka madasha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo la filayay inuu shalay ka furmo magaalada muqdisho balse weli uusan furmin
ciidan mahadsi maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xalay weliba howlgal ah ku qabday koox dhalinyaro iyo ka sameyna degmada doolow soomaaliya ee gobolka godoa koonfurta soomaaliya howlgalka weliba qaadaday saacada welibana laha kagu qabaday koox dhalinyar ee kureed markii shalay khasaaro sababay qarax shalay ku dhiyay magaaladaas dadka laha kagu qabaday qarax dadka lahaku qabaday qaraxaasay iyo weliba markaasay lanshal saaray haano la tuhumaay iyo haano markaasay xoriyadii horyadan heleen inta la xaqiijiyay shalay qaraxaasay dadka ka dhaawacmay weliba hane saddex qof tokumada weliba hayta hanraabay ka shaqaysaasi maqaayada qaraxa kudhiya deegaano badan oo ku tirsan gobolka gedo iyo weliba qaar kumida maamulay dagaalamayaasha al-shabaab marar badan weliba kudhiyay qaraxyo iyo weerarkan lamada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdirasaaq iyo weliba ku qeyb galay shirloonkaada lahaya ururka daacish iyo saameynta kelin adduunyada shirkaasi weliba kudhiyay magaalada roma ee dalka talyaaniga wasiir cabdirasaaq iyo warbaahinta lahadlay uu soona faahfaahin kubiya ajandaha shirkaasay iyo soomaaliya qeybtii ee kulata
waa mahadsan tahay safarkan waxaa aan casumaad ka helnay wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka oo si wada jir ah halkan uu ugu qabanqaabinayo conference loogaga hadlayo isis ama daacish waxaa la yidhaahdo shirkaas oo dhici doona maalinta isniinta ah marka soomaaliya iyo wadamo badan oo kale ilaa iyo waxay ila tahay lixdan wadan ku dhowaad toddobaatan iyo saddex wasiir arrimo dibad ayaa kasoo qaybgalaysa waa arrin global ah adduunka oo dhan uu u baahan yahay in ka wada hadlaan shirka wuxuu yeelan doonaa qeybo teams maaragta looga hadlaayo oo group group ah marka shirkaasaan ku imid marka intaan joogo dee waxaa koleyba farxadii ah inaan la kulmo safiirka ee diblomaasiyiinta safaaradda joogta safiirka muddo badan aan isnaqaana saaxiibnahay safiirka aniga waan ka wada hadalnay waan soo booqanayaa insha allah
taliya ku-xigeenka ciidanka booliska gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug gaashaanle dhexe maxamed mire maxamuud oo la hadlay warbaahinta weliba uuse ku hadalay howlgal ciidamada dowladda soomaaliya iyo ka sameyn deegaano ku tirsan gobolkaas kureed markii al-shabaab weerar ka qaadi deegaanadaas taliyaha iyo weliba uus xaqiijayn abaara farsa iyo barhamiinima xiliga landiyaar garoobay hundurmada iyo weliba dagaalyahaano ku tirsan al-shabaab weerar ka qaaday deegaan ku tirsan gobolkaas oo laka magacaabo wisel ciidamada dowladda ee isku difaacan weerarkaasi iyo u kaashadaan bulshada deegaanka taliya ku-xigeenka ciidanka booliska muduga iyo weliba saashaata uus xaqiijay in ciidamada dowladai wadan weli howlgalka ciidan sidii al-shabaab lankusifay lahay deegaanadaas yeeri gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi waliba geeka kulunka la qaadaday magaalada muqdisho hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobo oo maalmo ka hor hadeeri caasimada suusan ku qeyb galay shirka madala lamaada mas-uul waliba ka wada hadleena sidii lan dardar geli lahaay dadaalada lankajar in doorasho dalkay qabsoonta doorashadaasi oo baarlamaanka iyo tanvila soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee weliba mahadnagay hogaamiyaha jubbaland axmed midoobe dadaalkii uu soo geliyay sidii soomaaliya an kudhii lahayti doorasho lakamadaysinya madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland iyo weliba magaalada muqdisho unkuay ku qeybgalowka shirkawada taladowka qaranka puntland oo markii inka horeeytay si wada jiray anfulidi dil siwadareeda lankafuliyay xubno ku tirsan al-shabaab laha ka eedaya maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo weliba hiraabtun oo axadee diltooga shiku fuliyiday xubno ku tirsan al-shabaab sidii ay sheegtay maxkamadda goob fagaare oo ka taalla magaalada gaalkacyo ee xarunto gobolka mudug iyo dilkaasay lakugufuliyay ilaa tumiyo siyeed qofood oo laha ka-eeday intay dilal qorshaysan iyo injeysan mas-uuliin ku tirsan maamul goboleedka puntland sida la sheegay saraakiisha ciidamada dowladda ee puntland iyo goobjoog ku haay xukunka markadhiyaaya shakhsiyaadka xukunka la kisha riday qaar kumida weliba laka magacaabay faysal axmed bashiir gujis maxamed xaashi muumin abu dayib iyo maxamed cali cuuke jeeri iyo kuma tahay xubniyo kuma tahay xubnihii geeka dilka toogashada laku fuliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland genaraal maxamuud cabdi maxamed iyo fuliinta toogashadaase warbaahinta la hadlay use onok warbiye qaabka xukunkan dhiya
bismillaahi raxmaan iraxiim maantu ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo kow iyo labaatan anigoo ah guddoomiyaha maxkabadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus wakiilna uga ah wasaaradda cadaaladda wakiil siddeed iyo tobankii xukumane oo lagu xukumay dilka toogashada ah waxa si wanaagsan ayay u dhacday dilkiina waa lagu fuliyey hawshuna si wanaagsan bay u socotaa maasha alla baannu leennahay kuwii ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer puntland iyo dhammaan soomaaliya dhibi jiray waxa weeye xaqii baa la waafajiyey waana la laayey maasha alla baannu leennahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa markii inkoreyti deegaanada puntland xukun noo in la kufuliyey markii la feeriye waa tirada inka badan ay ti oo sii wada jira lanka dila deegaanadaas oo ka koobnaa ilaa tumiyo siyeed qofood oo lahakeeda inta ku tirsanaa al-shabaab islamarkaani oo fuliyeen dilal iyo qaraxyo iyo injaysideen mas-uuliyiin ku tirsan maamulkaas baarayaasha kenya iyo weliba hirana lama eedeysan oo laka tuhumahaya intii uku dambeeyeen afduub iyo jirdil horaantay bilon injaysadii xabsa maxamed luqmaan qof kenyaanga oo daadiisa ta labaatiyo afar sano jar iyo gabar laka magacaabo xafsa cabdi oyana ta labaatiyo kow sano jar iyo maxkamadda yaalaha kahiri hoteelka yaala deegaan ku tirsan kenya sida booliiska xaqiijan lamaada qof iyo waliba la sheegay intii ku dhexeeyay xiriir jeceyl gabarta laka magacaabo xafsa maxamuud luqmaan waliba ka afduubdana dukaansha oo kayaala magaalada nairobi xafsa maxamed oo daadi ahayd ta labaatiyo saddex sano jar iyo horaantay balon ciidamada booliiska waliba oo kahelana guri mugde oo kiyaala xaafad ku tirsan magaalada magaalada nairobi afduubka dadka afduubdan gabartaas waliba oo codsana inti la siiyey beesa dheeraasa shan milyan laakiin qoyska madhiibna si kastaba ahaato ciidamadii wali weliba ku gudu jarana baaritaanka ciidan sidii gacantilahanka dhiki lahaya shakhsiyaad kale oo falkaasay iyoona ka dambeeya meelo warkaasi dhegeystayaal siinku kuyahay duhurnimaadan weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka saraakiisha kurdiyiinta iyo warbaahinta maxalliga dalkaas iyo weliba oo sheegana in doronis lahakbuy waliyaabo qarxow lakuduqay meelandhow dhismaha qunsuliyadda mareykanka uu saakilaya caasimada gobolka kurdish ee waqooyiga ciraaq ilaa saddex diyaaradood oo daroonisa iyo lakaduqaya guro kiyaala tuulada baragish oo dhow oo dhowr kilomitr injarta meelo dhismaha qunsuliyadda cusub ee mareykanka qoraal laha dhiki barta twitterka qunsuliyadii weliba laka cambaaray duqeynta diyaaradogasay oo la sheegay in lahakabuy walyaabo qorxow warkii dhegeystayaal isan kula dareertan duhurnimadan raadiyo baydhabantaninkeegyo intanu ku kulmaan war kuwar lamada ammaanaala warka oo duuban waliba reedanka dhegaysado kortana boggo internetkanu kelena w w radio baydhaba dot net ammaana allah